taliyaha bileyska saldhigga degmada tog wajaale laba xidigle cabdiraxmaan cabdilaahi madar cabdiraxmaan hoosujeed ayaa beeniyey war telefishinka hoonkeyba laga baahiyey taliyaha ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay warkaasi laga baahiyey telefishinka hoonkeyble warkaasi oo tibaaxayay in dhallinyarada magaalada tog wajaale ay fowdo ku hayso dadka ka adeegsanaya goobaha ganacsiyada waxauna sheegay in magaalada wajaale ay tahay mid ammaankeedu degan yahay ayna jirin wax dhibaato ah oo haatan ka taagan cabdiraxmaan hoosujeed oo arrintaasi ka hadlayana waxa uu yidhi bismillahi raxmaan raxiim horta waxa weeyaan dhallinyarada tog wajaale waa laba qaybood dadkan iminka la leeyahay waxbay baadhaanay la tufunsan yahay waa dadka reer miyiga ah ee tuulooyinka magaalada ka baxsan ayaa horta la sheegaa saakada niminkaadi waraysanayso waanu ku baxnay waxa weyaan haddii alla kuu roon yahay laba inan baanu midna ka soo qabanay halkaa hartan samariya meel ka sheegsa baanu ka soo qabanay waxa weye markaa horta dadkan yara mamay ee nimankan oromada ah ku mamay waa dhallinyarada miyiga weeye dadkeenina baabad baa ku dhacdayoo inta badan wada xaaraan unbaa la noqday calaa kuli xaal kuwaas magaalada tog wajaale haba yaraatee gudaheeda wax dhibahoo ka jira haba yaraatee ma jiro magaalada waad og tahay waa xad bay ku taallaa waa magaalo ganacsi ummaddii ilaahay oo dhan siddeetankii qoomiyadooda etoobiya iyo somalilan iyo jabuuti iyo puntlandba intuba isugu timaada waa magaalo afarta dhanba lagu kala goosho baabuurta habeenkii ka baxda ee alaabta qaadaa lixdanka kor bay u dhaafeen dhinacyada ka baxdaan dhexdeeda wax dhibahoo ka jirta haba yaraatee totali ma jirto sheekooyinkii tv-ga laga siidaaya waxaa ku jirtay magaalada caana ma soo galaan fati weriye waxaad adiga laftaada soo egi karaan adiga laftaada imika soo egi karaa oo magaalada macnaha dee ad arki karaa caanaha caana goroflaha dhex meeraysanaya iyo ballayballayga caanuhu ay yihiin iyo baabuurta caanahaasi dee kuwa xata ku soo kala wareejinaya kuwa koonyoon ka soo gelaya dee weri adigaaba indhahaga ku soo arki karaa wax weeyeen anigu saldhiggan rabadaan dabayaaqadeedii baan imid intaa aan joogay wax budh adahoo oo cid baadhatay oo warbixinteeda la ii keenay oo ama qofkii dee la baadhay uu ii yimid yah ama cid kale oo soo aragta ayii timid horta mid nabadda aniguma hayo say u dhan tahay waxa weeye dadku inta badan iminka wakhtiganaan ku jiro xumaantaa dheeraysa wanaagga lama sheego laakiin xumaanta ayaa dheeraysa soo maad garan markaa kutiin kutiin iminka nin baa maalin dhaweyd meel ka hadlayay wuxuu yidhi aniga warkaa waa laygu yidhi buuri inaanay magaalada caanana soo gelin yah islaan caanalihii aanay ka bixi karin aniga waa laygu yidhi buuri waxa weyaan micnaha laguma imanayo laguma odhanay adiga inta saldhigaaga laguma lagu odhan maayo maxaa dhibahee jira lagu odhan maayo qofku dee inuu aniga waraysan ninka maanta dee deegaankan ah ee degmadan tog wajaale ka tirsan ee ama mas-uulba ha ahaada mayuu ahaani laakiin ka naxaya inuu dee noo yimaado oo baahiyaadka maanta dee yaalla magaalada inuu dee naga waraysto ayaa dee habboonuu la weydiiyo calay kuli xaal horta magaalada tog wajaale waa sida aan kuu sheegay waa meel aad u xasaasiya aad iyo aad u xasaasiya maanta haddaad dhex marto waxa weeyaan af oromo iyo af xabashi afafaadan garanayn oo kale dadkaa macnaha ilaa kuwa ganacsatada ah afkaa kalaa lagu wada hadlaya af xabashka ee farmaasa lagu wada hadlaya waxa weye macnaha markaad magaalada dhex mariso dee waa waa kamburte iyo haddii ala kuu roon yahay iyo af xabashi iyo waxun baa lagu wada hadlaya markaadeedna ma garan kartid oo magaalada caynkaasa taliyaha oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in ay aada ula tacaalayaan dadka tahriibayaasha ah ee iskaga gooshaya xuduudka somalilan iyo etoobiya waxa uuna intaasi ku daray in ay dadaal dheeraad ah ka wadaan sidii ay u hakin lahaayeen dadka tahriibaya annaga dhibta noogu badan badan badanayna haysaa waxa weeye tahriib labada dhinaca oo dadkeenniina ay yurub u tahriibayaan oromadii etoobiyana ay u tahriibayso carabaha oo isweydaaranaya oo barkulankoodii halkan yahay annaga dhibta noogu badan badanana haysataa horta waa taas waayo iminka waxaa laga oranaya halkanay marayeen qolo oramihi halkanaad askariya gaari ka haysanaysaa waad soo qabanaysaa war kalaa ku imanaya xagganay ka marayeen baa lagu oranaya yani wax weeyaan dhibta ugu badan ee aanu anaga ku jira waa kuwaas waxaa lagu oranaya nimo yaroo ka yimid hargeysa ama barca ama erigaabo ka yimid baa lagu oranaya waxay halkan albeerka halkan ay ku jiraan iminka waad arkaysa halkan afar iminka waaridiintooda u timid oo aanu sii diri waad arkaysa annagu waxaanu deedna mid walba markaanu soo qabanno dadkaa reer somalilandarkaa meel kastaba ha joogee nin walba waalidkiisii baanu ugu yeedhnaa isagaan gacanta ka gelinaa kii kalena waanu haynaa uno de halkaas imika mid mid baanu weli haynaa reer barcoon weli cid u imanin laakiin telefoonada aanu ka qaadnaa noo sheegaan kii waalidiintii way noo sheegaan annagaa u garaacna u kaalaya baan nihna aniga horta dhibta noogu badan inaan haysataa waa taa tahriibta Een, laakiin magaalada togwa jaale sida maanta ay u tahay xaasaasiga ee ay ummaddu isugu timid ee yacni aad aad moodayso ay ceeriyoomayso haddana wax dhib ahoo gudaheeda magaalada ka dhaca ma jiraan hadday jiraanna waa misqaala daratin waa nin jeeb tuug nacas jeeb nin wax kala baxay ama mid moobil ka xaday taasina de waxa weyaan meel walba way taallaa ya sidoo kalena mar aanu wax ka weydiinay muddadii uu xilka hayay waxaa isbedelay ee ku yimiday magaalada togwa jaale ayaa waxa uu ku jawaabay kolley een, dee imika waxaan ku faani karo anaan odhan karo waxaasa isbedelay kuu sheegi maayo laakiin dadweynaha ayaa la weydiini dadka ayaa la weydiin waayo dee soomaalta nin isfaaniyo riis nuugtay anugu isfaanin maayo laakiin dadweynaha ad ii weydiin kartaan weligood odhan kartaan bal ka warrama magaalada sidee een, xaaladeedu waxaa yar jirtaa niman wadaadda ahoo wadaaddada ma wada ahaa isku- iskuma jiro qaar ka mid a ayaa barabagandadan iska yara oo maalintii ciidiina ku hadlay Een, iminkana iyagaa shuxshuxda meelahan ka yara wada marka kuwaasina weli nim ay noo keeneen oo ay yidhaahdeen ninkanaa noo yimid oo waa la soo baadhee wax ka qabta oo aanu ka qaban weynay ama ayna soo gaadhsiiyeen haba yaraatee ma jirto totally laakiin waxa u yar dhasheenuun dee inay haddana war anuu iska sheeg sheegaan dee iyagu ma garatan kuwaana waxaan leenahay waxaanu aad iyo aad uga codsanaynaa annagu diyaar baanu nahay halkaa waxaan hadhiyo habeenu fadhnaa waxa weeyaan waa ummadda ayaanu ammaankeeda sugaynaa wixii dhib ku keenaya inaanu ka qabanno iyagana waxaanu ka codsanaynaa haddii cid maanta dhibi soo gaadhay ama la baadhay ay u timaaddo inay noo keenaan annaga ya dabeedna haddii markaan wax ka qaban weyno dee hana eedeeyaan waan og- waan ogolahay markaa inayna eedeeyaan waan ogolahay inayna eedeeyaan markaa saasi markaa waxaan leeyahay taana dee iyaga laftooda waxaan leenahay waxba yaan barabaganda nala shaqeeya oo ya noo kaalay oo wixii dhalin aan leenahay noo sheega ya wixii maanta aad aragtaan ee dee dhib loo geystay ee ama tuug baadhay ama budhcad heshayna noo keena ya laakiin waxa weyaan inama yaroo dee oramadan ku baroobay oo haddii la kuu ron yahay miyadaa intay u baxaan meel la yidhaha carrada godka carrada la yidhahdo inaad taqaano mooyaane ya ha meel la yidhaha godka carrada oo halkan u dhaxaysa geed ballaadh iyo een, iyo dee magaalada waj- wajaalada u dhaxaysa godka la yidhaha waxaa la mariyaa nimankan tahriibayaasha aa la mariyaa yaa laga wareejiyaan dhallinyaradan miyigu deedna way mamtayoo maanta waxa weeyaan dadka reer somalilandarkaa dee kuma dhicayaan laakiin cidan lagu baroobay ee ay ku mameen waa nimankan oramada ah ee kaymaha xulaya maanta dad wadadaa marto laamayda ah inta sii socota indhahagaad ku aragtay inta sii lugaynaysa uune halkaas sii socotaa indhahagaad ku aragtay somaad garan dabeedna kuwaa dadki dadka reer miyiga meel kastoo ay ka helaan ama hadday wa- wa- waxba ma sitaan inta badane way isku dayaan inay baadhaan somaad garan dad laakiin dee ma aha dee dad istaagayana in adeer ma aha marka een, de horta in arrimaha laysku yar khaldo ma ma habboona somaad garan dadkan wax sheegsheegaya dadka wax wax baaranaya waa ubadkoodii ya waa ubadkoodii ta kale in laysku yar khaldamaa laba daamood baynu noo xaggana dee waa daantii etoobiya dee xaggana waa somalilan marka wixii dee qaarkaa ka dhaca ya inay xitaxaan ku soo dabaqaan dee ma aha yah iminka halkan haddaad tuug iminka halkan marna markuu ku arko adigoo arko ku soo socda birig buu odhanayaa taw ilaahay ma haddii nimankaa gacan waxaanu leenahay gacan saar baanu leenahay way noo soo qabtaan kii macnaha naga baxsada yah way noo soo qabtaan marka way nala shaqeeyaan haddana dee qaar baa baallaha cararaya dee waxa weyn adna dama- ma dama ordi kartid faata adigu dhibta ugu badan waa dadka tahriibta oramada ah ee yaacaysa meel walba maraysa ayaa haddii wax la baadho ay dadkaa reer miyiga baaranayaan laakiin magaalada togo jaaleen saan kuu sheego waa magaalo ballaanan waa magaalo ganacsi wax dhibahoo maanta ka jirta haba yaraatee iyo cid lagu baadhay iyo cid lagu dhacay ya haba yaraatee ma jirto ya
ugu dambayntii taliya maxaa fariinaad een, shacbiga reer somalilan iyo ummadaba aad u gudbinaysaa
waxaan u gudbinayaa shacbiga reer somalilan gaar ahaan deegaanka wajaale waxaan u gudbinayaa in ay bilayska gacan siiyaan bilayska waxaa la shaqeeyaa shacabkaa la shaqeeya yah warka iyagaa u keena wixii ay arkaan iyagaa u keena maanta waxa weeyaan dee waxyaale ka waaweyn oo aynu maanta dee heegan u nahay oo inayna soo dhexgalaan aynu diidaynaa way jiraan oo sidaa dee een, nimankaa isqarxiya iyo balaayadaa iyo ilaahay nooma keeneen way jiraan laakiin waxa weyaan maanta tuugsaqajaan reermiyihoo oramo meelaha ku baaranaya dadka reermiyiga waxaan leenahay iska qabta waa caruurtiin iyo qabtaan leenahay soo maad garan ayaana xaaraanta idinki- idinkaga fidmoomine iska qabtaan leenahay caruurtiina qabsada ya soo maad garan shacbiga reer somalilanna dhammaan waxaan leeyahay nabadgelyadu waxaa la yidhi al-amnu wal-iimaan marka amni la helaa dee iimaankana yaa la helaa marka waxaan leeyahay nabadgelyada ha la ilaashado ha lagu wada dadaalo askariga bilayska ahun ma saaree kibiirow siqiir way ina saaran tahay nabadgelyada inaynu wada ilaashanaa dushay naga saaran tahay marka waxaan leeyahay wuu baaqayaa nabadgelyada meel kastoo ay joogaan dadka reer somalilan ha ilaashadaan hana lagu dadaalo cabdiqaadir cabdiraxmaan habane shabakadda wararka ee wajaale news magaalada tog wajaale